أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dowladda silibiyadda kenya ayaa shaacisay in kooxdii riddada soomaaliya la gelayso heshiisya dhanka maanduuriyaha ah si xukuumadda nairobi ay u xaqiijiso faa'iide dhaqaale dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kataabeel khabaari ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee degmada buga qable ee wilaayada hiiraan in ka badan shan iyo toban ruux oo tahriibyaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka jabuuti kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose ayaa booriyey waxqabadka guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta kuwaasoo howlo muhiim ah ka qabtay wilaayaadka islaamiga ah munaasabad dib loogu furayey goobaha waxbarashada ee gaarka u ah haweenka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda kenya ayaa shaacisay in kooxdii riddada soomaaliya ay la gelayso heshiis dhanka maandooriyaha ah si xukuumadda nairobi ay u xaqiijiso faa'iido dhaqaale cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya dowladda siliibiyadda kenya ayaa ku dhawaaqday in bilowga bisha soo socota ee mey kooxda raddada la gelayso heshiis rasmi ah oo la xidhiira arrimaha maandooriyaha qaadka si ay u xaqiijiyaan faa'iido dhaqaale una abuuraan hanaan ganacsiga qaadka ku shaqeeyo xogayaha beeraha iyo xanaanada xoolaha ee waddanka kenya oo arrintan shaaciyey ayaa sheegay in qaadka uu lafdhabar u yahay dhaqaalaha degmada mirow ee dalkiisa heshiiskan ay kenya sheegtay inay la gelayso kooxda raddada ayaa ku soo aadaya iyadoo bilihii u dambeeyey uu hareeyay khilaaf la xiriira dhinaca canshuurta ganacsiga qaadka ee kenya maalin weliba ay usoo dhoofiso soomaaliya taa oo u muuqata in kenya doonayso in la xadido canshuurta isbadbedesha ee qaadka dowladda kenya ayaa toddobaad weliba qaadka ay usoo dhoofiso soomaaliya ka faa'iida malaayiin dollar halka bulshada soomaaliyeedna ay ka dhexlaan fakri iyo halis caafimaad qaar ka mida dowladaha yurub oo kolkii hore kenya ay u dhoofin jirtay qaadka ayaa isku joojiyey gebi ahaanba iyaga oo fiirinaya masaalixda shacabkooda waxaana dowladahaasi ka mid ah dowladda ingiriiska oo labada kun afar iyo tobankii mamnuucday in dalkeeda loo soo dhoofiyo maandooriyaha qaadka hase ahaatee taa cagsigeeda kooxda raddada ayaa albaabada waddanka u furtay wax kasta oo liita islamarkaana waxyeeleynaya caafimaadka bulshada iyo dhaqaalaha waddanka iyadoo danka gelin dadka iyo dalka balse eeganaysa keliya shilamaadka yar ee kasoo gelaya mahadsanid caliyare dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca wilaayada shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta burundi ee buundada deegaanka xawaadle ee hoos tagta degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weli si rasmia looma xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha kufaarta burundi lagu gaarsiiyey dagaalkaasi culus ee habeenkii xalay ahaa ka dhacay deegaanka xawaadle oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kataabela khabaari ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee degmada buga qable ee wilaayada hiiraan xaaris cabduqaadir ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey
muuqaalkan ee lagu soo bandhigay howlo buufin ah oo howlwadeennada la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee wilaayada hiiraan ay ka sameeyeen degmada buqa qable ee wilaayadaasi halkaas oo ay bulshadu mashruucaas uga faa'iidaysteen howlahan ayaa waxaa soo dhaweeyey dadkii ay guryahooda howlaha buufinta ka sameeyeen howlwadeenadii loo xilsaaray mashruucaasi alxamdulilaahi ilaahay aa ku mahadsan walaayada waxay noo qabatay ilaahay kor ha ka dhigo waxaa noo dhibayay cadow saaidaanahay oo kanaaco oo dhilmaayo leh oo qandhadii iyo balaayo hirgibka noo keenay inaga buufisay ilaah ku mahadsan ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay guush ha siiyo mid ka mid a dadka ku howlan buufinta oo kasoo muuqanaya muuqaalkan kooban ayaa isna ka sheekeeyey hawsha uu faraha kula jiro oo ah buufinta cayaanka oo uu ka hadlay saameyntooda إن شاء الله تعالى هل كان شيء إن هل قل بوفيس أهل بلادي بالمرة بوك قبل إن شاء الله تعالى ما حنا بوفينا وكان عاد إلى عيدانك تاسو كذا لطيف فتحادها وكوفة هاي جيجينك يا ملالينك إن شاء الله تعالى هوش أسئلنا إن ما حنا كذا بالمرة بوك قبل خاصة guryaha iyo banaanaha iyo coosaska intaba waa la buufinaa howshaas ayaan ku guda jirnaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad hanaga siiyo ilaaha ku mahadsan awalan ka sokown waxaa noo keenay wilaayada xarakatu shabaab almujaahidiin ayakana waan ugu mahad celinaynaa gurmadkan ay sameeyeen insha allahu tacaala howshan in badan waa la sugaayey aad iyo aad ayaa looga baahnaay xilligan xilli loo baahan yahay kusoo aaday intaas ayaan u sheegayaa ummadda wabillahi towfiiq muuqaalkan ayaa imaanaya iyadoo saacadii lasoo dhaafay sidan oo kale kitaab al akhbariya ay soo bandhigtay mashruuca la dagaalanka kanaacada ee cayaanka kale kaas oo wilaayada hiiraan ay ka sameysay deegaanka shaw ee wilaayadaasi waad mahadsantahay walaalka xaaris in ka badan shan iyo toban ruux oo tahriibyaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka jabuuti kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen sida uu ku warramayo marwaan maxmed waxay ahayd dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo gaaraya ilaa toddoba iyo toddobaatan qofa taasoo xilli ay maraysay xeebaha dalka jabuuti ku qaribantay halkaasi iyadoona ay ku dhinteen qaar ka mid ah dadkii saarnaa doonidaasi ilaa lix iyo toban ruux oo ka mid ah dadkii doonta saarnaa ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen halkaasi iyadoo arrintaasi ay xaqiijisay hay-adda gaalada midoobe u qaabilsan arrimahaasi sidoo kale waxay hay-addani sheegtay in ilaa iyo hadda gudaha badda lagu laayahay labaatan iyo sideed qof oo doonta saarnaa kuwaas oo aan orod iyo geeri midna lagu haynin waxaana dadka doonidani qaribantay saarnaa ka mid ahaa carruura laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii soddon iyo sideed qof oo taariibayaal ah ay ku dhinteen isla xeebaha jabuuti kadib markii dadkaasi ay dooni la qaribantay sannad walba kumanaan taariibayaal ah oo badankooda ka soo jeeda qaaradda afrika iyo waddamo ka tirsan qaaradda aasiya ayaa waxay naftooda halis ku geliyaan safarro khatar ah si ay u gaaraan waddamada yuruba halkaas oo marka ay tagaan lagu oodo xerooyinka qaxootiga ee la geliyo dadka waddamadaasi sharci darrada ku soo galaa mahadsanid marwaan salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose ayaa abuuriyey waxqabadka guddiga fatahaadaha mujaahidiinta kuwaasoo howlo muhiim ah ka qabtay wilaayaadka islaamiga ah bashiir muxudiin ow ayman ayaa faahfaahinta warkan inoo haya tan iyo markii ay bilowdeen howlaha farxiridda iyo ka shaqaynta goobihii uu ku fatahay webiga juba wuxuu guddiga maaraynta fatahaadaha ee mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ka sameeyey howlo aad u ballaaran oo bulshada loogu adeegayay culaysyo badanna allaa fadligii looga filnaaday xalintooda si ay dadku mar kale ugu suurtagasho inay si dhib yar ugu noqdaan howlahoodii hore intii aysan fatahaaduhu imaan guddiga gurmadka maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqo adag ka qabtay deegaanada ku teedsan webiga jubba gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka kamsuume iyo jamaame iyadoona la xiray inta badan faafafkii iyo farihii biyaha wada ee webiga si dadka beeraleydaah ay beerahooda u tacbadaan iyadoona mashruucan aysan u kala harin lajnadii uu guddiga dhexe u xilsaaray deegaanada halkan ee jubbada hoose iyadoona howlahaas ay rajo wanaagsan ku abuureen dadka deegaanka faraha la xiray ee uu guddiga ku guulaystay waa in ka badan laba boqol oo farood waxaana ugu waaweyn far firimbi far aways iyo sagaal farood oo ku yaala deegaanka buulamaamow idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah salaadiintii iyo nabadoonnada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaasoo si aada u bogaadiyey howlaha guddiga ee wilaayada ka socda codadkeeda kusoo maqan waa salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar suldaan maxamed deeq iyo nabadoon cali sheekh xuseen dadka tacabkooda aad basu socdaa farxaday ku tacbanaayiin guddiga waxay sameeyeen wax taariikhda gala waayo horaa loo arkan ilaahiya ka abaalmaryaa leenahay waa la qanacsan yahay guddiga fatahaadaha waa u mahad celinaynaa anuka ka turjumayno deegaanka gaar ahaan jubbada hoose hadda waxaan taaganahay degmada jamaame iyo kamsuuma shaqada ka socota wixii kale waa la soo gebagabeeyey alxamdulilaah waxaa la sameeyen wax muddo boqolaal sano haddii sidaa yiraah loo camal falo doono waaye waxaan u malaynayaa wax badanaa laga kaaftoomo dadka haddii uu isku tashto wax badanaa u qabsoomaayo saakay waxaa muxuu ahayte aan shaqaynaynaa iyadoo laga kaaftoomay dadkii webiga dhisi jiray ama lagu yaqaanay caanka ku hadday tahay talyaani hadday tahay maraykan hadday tahay ingiriis ayadoo aanan shaqadaas waxba aysan ku lahayn ayaa waxaan dhisannay aarijina webigii fatahaadihii sababtooda alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay aan ugu mahadinayna haddii ilaah yidhi haddii aan isku tashanay oo annaga aan muxuu ahayte soomaaliya ayadoo kaaysanayso maamulka islaamiga ama dowladda islaamka insha allahu tacaala waana waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro guddiga xaqiiqatan ee xarakada ay magacaawday waa guddi aad u qaymo badan waa guddi dadaal badan waa guddi kaxtoomin leh waa guddi aan muxuu ahayte ku dirsan haddii aan nahay bulshada qeybaheeda kala duwan maktabkan aa samayseen aa ugu fikirteen waa mid loo baahnaa boqolkiiba boqol insha allahu tacaala sida jihaadka u dardargeliseen maktabkanna ha loo dardargeliyo culayska ha la saaro wax walba ha lagu bixiyo maxaa yeelay waxaan ku qanacnay sidii fatahaadahan wax ay u qabteen oo dadka lacag raashiin shandarwo iyo dhar hadeerna beerahooda ay ka fikirayaan xaqiiqatan marka laga soo tago howlaha guddiga maaraynta ee ku aadan xiridda farabiyoodyada wuxuu sidoo kale guddiga uu ku guulaystay hagaajinta wadooyinka qaar ee isku xira degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mahadsanid walaalka abuu ayman ugu dambayntii munaasabad dib loogu furayey goobaha waxbarashada ee gaarka u ah haweenka muslimaadka ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan warbixinta warkan waxaa ahaya cabdiqaani maxamed maraakiista ay wax ka bartaan haweenka muslimaadka ah ee ka furan degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan oo fasax galay bishii ramadaan ayaa haatan dib loo furay iyadoona munaasabadii furitaanka maraakiista ay kasoo qaybgaleen culimaa u diinka maamulka degmada iyo haweenka muslimaadka ugu horeyn sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey fadliga cilmiga sharciga ah iyo qofka baranaya
qur-aanka waxaa soo dejiyey uun ideelkii allaha maamulo ayaa soo dejiyey nasala bihi ruuxu alamiin yaa la soo degay malakuljibriil oo ruuxul amiin ah oo sayidulmalaa'ika ah ayaa samada ka keenay calaa qalbika litakuuna liman calaa qalbika litakuuna min almundiriin laabtaadan ku soo dejinnay kuwa diga saad uga mid noqoto nebiga quluubtiisaa lagu soo dejiyey sababtan inuu ummadda ugu digo qur-aanka ayaa loogu soo dejiyey nebiga barashadiisii marka waa degdegahay si qur-aanku uusan uga fakanin laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih maxaa loo ballan qaado inna calaynaa jamcahu wa qur'aanah ha degdegin baa layidhi lisaankaada hala degdegin annagaa laabtaada ku kulminayna qur-aanka fa idaa qara'naahu fattabic qur'aana haddaan akhrina annaga allah oo biqiraa'ati jibriil uu kugu dul akhriyo qur-aanka raac baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankan aada aragteen ee saddex iyo labaatan sano tafsiil loo soo dejiyey haddana waa suhuulo waa sahlaya qof kastoo carabka kan qur-aanku waa u fududya barashadiisiina waa la sahlay cid barahaysa un la helo waqsi bixisaa laga rabaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri
sidoo kale qaar ka mid a haweenka muslimaadka ah ee wax ka barta maraakiista diiniga ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay inay si weyn u soo dhoweynayaan dib u furidda goobaha waxbarasho ee gaarka u ah haweenka annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaa noo soo gowgowoway fasaxii bisha ramadaan waxaa haddana noo furmi madaaristeennii waxaa maanta aan halkan ku dhagaysanay maxaadaro qayimeh ee ku saabsaneed ee barashada qur-aanka kariimka iyo cilmigaba allah ayaa ku mahadsan waxbarashadeena nagu soo celiyey annagoo amni iyo maxeedoo barwaaqo ku jirno alxamdulilah ayaan leenahay haddaana gabdhaha ku dhaqan xaafada bua qable waxaa noo furmay maanta macaahidii iyo maraakistii ee dhammaan ee magaalada ka furaayay waxaan halkan fadhiin ugu daryaa gabdhaha walaalahii ay ku dhaqan magaalada aanan soo haleelin waxbarashadan waxaan leeyahay ilaahi ha idiin barakeeye walaalaya waxbarashadan laga faa'iidaysanaya gabdhaha walaalihiin kala qayb qaata ilmushaarakeeye degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan waxaa ka furan toban markis iyo macaahid u gaar ah haweenka kuwaasi oo kale ah markiska khadiija bintu khuweylad oo saddex farac ku leh magaalada markiska daarusucaadaha oo magaalada laba farac ku leh machadka ibnu teymiya oo laba farac ah machadka sheekh xasan barsaneh oo laba farac ah iyo markiska asmaa bintu abibakar sidiiq waxaana xusid mudan in goobahaasi waxbarasho ay horseed u noqdeen horumarka dhanka waxbarashada ah ee haweenka ku dhaqan degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu